aad baad u mahadsan tahay walaalka dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dagaaladu waxa ay yimaadeen ka gadaal markii maleeshiyaadka murtadiinta ay duulaan ku soo qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta oo ku yaala duleedka magaalada ceeldheer balse ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa murtadiinta ayaa ka hortegay duulaanada halkaasina maanta duhurnimadii waxaa ka dhacay dagaallo aad u qaraar oo u dhexeeyay ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in khasaare iyo jab xooggan maanta la gaarsiiyey murtadiintii duulaanka soo qaaday oo si weyn loogu jebiyey dagaaladaasi allah ayaa ku mahadsan ee murtadiinta maanta jebiyey tirada khasaaraha murtadiinta gaaray ee saraakiisha mujaahidiintu ay noo soo gudbiyeenna waxa ay tahay in dagaaladii maanta lagu dilay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah oo labiyo toban ka mid ah bakhtigooda ay uga carareen goobta dagaalka oo ciidanka mujaahidiinta ay dul istaageen bakhtigoodana ay hayaan sidoo kale waxaa xusid mudan in qoryihii ay siteen labiyo tobanka bakhtigooda ay ka carreen cadowga ay mujaahidiintu qaniimaysteen shan bakhti ah ayaa lagu soo warramayaa inay murtadiintu geeyeen degmada ceeldheer iyo koob iyo labaatan dhaawacyo ah oo garaab ay ku jiraan marka allah ayaa ku mahadsan oo maanta jebiyey murtadiintii duulaanka kusoo qaada deegaano ku yaala duleedka ceeldheer xaaladda goobihii dagaaladu ay ka dhaceenna iminka waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta uga haya